taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeye gaas maxamed aadan sakadhi dabagale ayaa sheegay inay muhiim tahay in qaybaha kala duwan ee ku lugta leh arrimaha doorashooyinka somalilan ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada sagaal iyo labaatan cisho oo kambaynaynu gelaynaa hadday ururatay hadday xusbiya tahayba qolo waliba maalin bay leedahay hawshu way iska badanaysaa waxaan doonayaa inaan amnigaynu aad iyo aad iyo aad uga foojigaano oo aynu wada ilaalino xusbiyada iyo ururada waxaanu ka codsanaynaa inay dadkooda wacyigeliyaan iyagoo shuruucdii komishinku dejiye raacaya oo akhlaaqda wanaagsan dhowraya waxaanu ka codsanaynaa dadka in la wacyigeliyo lagu wacyigeliyo inay si xishood la kambeynka u wadaan si akhlaaq la kambeynka u wadaan si wanaagsanoo nidaamkeenna waafaqsan kambeynka u wadaan si aan amnigeenna waxba yeelayn kambeynka u wadaan boolisku sideedaba si aanay nabaddu inooga ceerin qofkii khaladaad gala kambeynkaas intu socday doorashada guushaan weynaynu doonanaynu gaadhayno qofkii khalad gala gacmo adag baanu ku qabanayna sharcigaanu toosi horgeynana sababtoo waxaan uga jeednaa inay nabaddu inoo adkaato oo doorashada aynu nabadgelyo ku gaadhno taasaanu doonayna waxaanu doonaynaa booliska in si dhow loola shaqeeyo aada loola shaqeeyo taliya dabagale ayaa geesta kale farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in xisbiyada iyo taageerayaashooda iyo ururada iyo taageerayaashooduba ay ololaha doorashooyinka u gutaan si waafaqsan xeerarka iyo jadwalka doorashooyinka islamarkaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga boolisku waa qarankii calaamadii qarankuu sitaa waxaasoo dhan dhex buu u yahay halgan adag baa u taalla hawl adag baa u taalla waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo hawshaan ku leh inay booliska la shaqayso oo booliska gacan la siiyo oo hadday dhibaata dhacdana oo khaladaad soo baxana booliska gacan la siiyo hawshaa iyo waajibaadkaa uu gudanayo booliska gacan lagu siiyo waxaa jirta cadow hurda oo ina dhex hurda oo ay toosinayso qaladaadka aynu gelayna waynaynu ka foojignaa waxaa kaloo jirta qaladka uu qof galo ama laba qof gasho ama xusbi galo ama urur galo wuxuu danqayaa dalka oo dhan dalka oo dhan buu danqayaa maaha wax halkaa ku koobnaanaya taana waynaynu maskaxda ku haynaa inagoo dhibaatooyinkaasoo dhan ka ordayna ujeeddadeenna weynina ay waa inaynu nabadgelyada ka wada shaqaynaa si aynu doorashada guushaa weynaynu rajaynayna aynu u gaadhno ujeeddadeenna weyni waa taa si aynu guusha weyn ee doorashada u gaadhno maalinta u dambaysa oo ciddii ilaahay u qorayna halkaa ay u fuusho waa inaynu nabadgelyada gacmaha isugu geynaa shacab dawlad siyaasiyiin maaragtay cid kasta waa inay nabadgelyada ka shaqaysa waa nafteenna aqal walba way taabanaysaa qof walba way taabanaysaa dhammaanteen bay taabanaysaa madaxweynuna had iyo jeer uu ku celceliyaa amniga waxaanu ka codsanaynaa cid kasta in amniga si adag looga shaqeeyo qof waliba ula amniga anaa ka mas-uula sidii caadaday noo ahaan jirtay reer somalilan khadar maxamed cabkulle v o a hargeysa